ururka caafimaadka caruur iyo cirool dadku wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
akhyaartan ha dhegeysanaysaa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi heesanaayo oo toddobaad walbo sabti aad dhegeysataan anigoo xaliimaha idinla socodsiinaya farsamada waa zaki markale kusoo dhawaada barnaamijka
ururka caafimaadka caruur iyo cirool dadku wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
isku soo noqod wanaagsan akhyaarta hawada inagala xiriirtahay barnaamijka toddobaadka waxaan kusoo qaadan doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guutlaaw xuseen oo dahfuray mashruuca daryeelka bulshada unugul qeybtiisa labaad oo waxtar u leh bulshada reer hirshabelle waxaana munaasabada lagu daahfurayay mashruucaasi kasoo qeyb galay mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle wasaaradaha hirshabelle wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kale ee ka shaqeeya hirshabelle oo mashruucani qeyb ka ahaa hay-adda waxaana mashruucani fulinayay hay-adda d r c iyo sidoo kale unisef si ay wax loogu qabto dadka nugul hooyada uurka leh iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan mashruucani ayaa loogu talagalay in uu socdo ilaa iyo soddon iyo labo bilood waxaana ka faa-iideysan doonaa shan kun toddoba boqol iyo konton qoys oo ku nool degmada jaalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada waxaana mashruucani loogu talagalay in wax loogu qabto bulshada kala duwan sida hooyada uurka leh qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qeyb gashay kulanka ayaa ka hadlay madasha iyagoo jeediyey khudbado kala duwan iyo baahiyaha loo qabay mashruucani la dahfuray maadaama wax loogu qabanayo ilaa dad gaaraya shan kun iyo toddoba boqol iyo konton qoys oo nugul soomaaliya wasiirada ama labada gole ee dowladda hirshabelle marti sharafta kala duwan iyo sidoo kale qolada nagala socoto hay-adda unisef iyo sidoo kale d r c waxaa idinku salaamayaa salaantii salaamka ah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu haddii abdindir aan idinka siiyo iyo furitaanka barnaamijkan uu madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali guudlaabe oo maanta ka xariir jirayo caasimada dowladda hirshabelle ee jowhar waa joint sensitive social protection oo loo soo gaabiyo c s s b wejiga koowaad oo ka dhacay dowlad goboleedyada kale sida koonfur galbeed haddana wejiga labaadna uu ka dhici doono dowladda hirshabelle iyo sidoo kale jubbaland mashruucani waxaa ka faa'iideysan doono caruurta ka yar labada sane hooyada iyo dhalaanka waxaana nasiib u yeelatay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan dowladda hirshabelle inay ka faa'iidaystaan hadduu la yidhahdo mashruucan hadduu la yidhahdo waxaa loo isticmaali doonaa diiwaanka midaysan ee uniform social registration u s r kaasi oo runtii system ama nidaam ay leedahay dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda oo in muddo ah wasaaradda kala shaqaynaysay hay-adda unisef nidaamkani uu ku baxayo qarash iyo waqti badan ayaa muhiimadiisu tahay sidii loo heli lahaa loola diiwaangelin lahaa qofka ugu mudan dadka nugul waxaana nidaamka uu yareyn doonaa musuqa iyo eexda hofjeclaysiga sistamkaasi hadduu la yidhahdo mashruucani waa tijaabadii ugu horeysay ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana rajaynaynaa inay ku guulaysato si wax kale ama howlo kale ee sixiga loo helo waxaana rajaynayaa maayarka degmada iyo tiimka shaqada loo qaatayba in ay si gaar ah iska saaraan hirgelinta mashruucani iyo khidmada loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii mudnaay hadduu ilah yidhahdo ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay in aan garab idinka siino sidii ugu wanaagsan ee mashruucani oo ku guulaysanaya hadduu rabbi idmo aadan u mahadsantihiin soo dhawaada
golaha deegaanka ugu horeeya guddoomiyaha ahna duqa caasimada saaxiibka cismaan dhammaan marti sharafta ay ku jiraan mas-uuliyiinta nooga yimid dowladda federaalka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo uu hogaaminayo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya saaxiibkay yuusuf maxamed aadan aada ugu faraxsanahay inaan maanta soo gaarno in aan daafurno oo madaxweynuhuna u daafuro mashruucan c s s b oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo hirshabeelle mashruucan waxa uu ku yimid markii madaxweynaha uu socdaalkii nabadda ku marayay degmooyinka hirshabeelle ee dhanka bariga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ugu jirtay ballanqaadka in in ka badan shan kun oo qoys oo dadka nugul ah oo hooyada iyo carruurta ah ee degmada jalalaqsi mashruucaas la soo gaarsiiyo madaxweyne waa ku faraxsan nahay in muddo kooban gudaheed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mashruucii ay ku laheed markaa socdaalka maraysay inay fulisay oo maanta aad daafurayso degmada jallaqsina si rasmiya uga bilaabanayo maanta wixii ka bilowda mashruucan waxa uu socon doonaa muddo soddon iyo laba bilood ah waxaana ka faa'iidaysan doonaa qoysaskaas aan hore u sheegay waxaan rajaynayaa in wax badan ay ka tari doonto dadka nugul ee ku nool degmada jallaqsi iyo deegaanada hoos yimaada waxaa kaloo ku faraxsannahay in wasaaradda ay karkarinayso mashaariic kale oo ay ugu horeeyaan arrimaha farsamada gacanta oo aan ka hirgeli doono magaalooyinka hirshabeelle oo ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee jowhar xaqiiqdii waxaan bogaadinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo aan xiriir fiican leenahay oo wasiir dhallinyarahana uu nala shaqeeyo iyo tiimka ka socda oo dhammaantood aan u mahad celinayno sidoo kale waxaan si gaara ugu mahad celinayaa hay-adda unisef iyo d r c oo garab naga siinaya in mashruucan uu guuleysto halkaana ay ka joogaan mas-uuliyiin ka socda hay-adahaasi mudane madaxweyne wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka mid a wasaaradaha lafdhabarka u ah ka shaqaynta arrimaha bulshada iyo sidoo kale qaabeynta siyaasadaha shaqada ee stateka waxaan rajaynaynaa in sanadkan aad mar kale noo furi doonto oo iskugu imaan doonno mashaariico kale oo mug leh muhiimadda khudbadda madaxweynaha ayaan u day doonaa laakiin waxaa nooga horey doona insha allah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan ka cudur daaranaynaa tiimka xiriirinta madaxweynaha oo shaqa ama hoolo badan u yaalaan wasiiro badan oo safka hore jooga oo khudbadana ugu qornaa inay suurageli weysay muhiimadduna waxa ay tahay in madaxweynuhu maanta inuu daafuro mashruucan waa mahadsantihiin
bismi illaahi raxmaan raxiim mudane madaxweyne wasiirka wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada dowladda hirshabeelle iyo dhammaan maxaa la wasaaradaha maala ama wasiirada maala dowladda hirshabeelle iyo dhammaan maala soo qaybgalayaasha ugu horeysa maala wasaar maala hay-adda unisef iyo n r c d r c runtii sharaf gaara ay noo tahay ka wasaaradda shaqada ahaan inaan soo gaarno heer aan daahfurno mashruucan oo maala c s s b mudane madaxweyne tan waxay daliil u tahay sida dowladda federaalk soomaaliya ama xukuumad dan qaran ay u diyaarsan tahay in dadkeena nugul ama ay yihiin dadkeena grassroots jooga sidii gacanta dowladnimada ama ay u dareemaan ay u gaarto waan ognahay maala budgetka ama maala ama maala waxyaalaha resourceka aan haysan aad u yiryihiin saas daraadeed waxay keentay inaan maala donaska aan engage garayna aan dhahno maala dadka nugul waa inay maala aad loogu taageero sidii maala isku soo gaari lahaayeen saad ka warqabteen maala cimilada isbeddelka cimilada wuxuu noqday aafa ama maala dhibaatooyinka joogtay noqdeen noqdaa mar waxaa jirta climate oo maala abaaraa jirta marna waxaa jirta daad marka dowladda hirshabeelle waxay ka mid tahay maala dowladaha maala oo runtii ku guulaystay dhanka amniga marka waxaan aaminsannahay riswankii mashruucan wuxuu ahaa waxaa lagu soo fuliyey dowladda maala koonfur galbeed iyo somaliland iyo puntland waa face two hadda oo noo qorshaysan maala hirshabeelle iyo jubbaland laakiin waxaan aaminsannahay inay tahay hirshabeelle meesha keliya aan aaminsannahay inuu mashruucan ku guulaysan doono sababtana waxay tahay sababtana waxay tahay maala runtii shalay markaan soo degnay waxaan aragnay maala eelboorka ilaa inta almost seventeen kilometers oo baabuura ee amni ah waxaan lii sheegay abaaf sixteen inay tahay saas oo kale marka madaxweyne guul waaweyn aad keentay ilaahay ha kaa abaalmarin Eh, eh. waxaadna saldhig u dhigtay maala dowladnimadu waxaa muhim u ah ama lafdhawr u ah waa amniga waay mar amniga haddii la helo wixii yaraa oo oo la rabay dadka inay gaaraan waxay noqon doonaa si effective efficiently u gaari karaan marka madaxweyne waa guulaysatay annagana waxaa naga go-an inkastoo aan ogahay maala in dadku wax la sii aysan habbooneen haddana mashruucaanaa nugu eg mashaariicda kale la furi doona madaxweyne waxay noqon doonaan mashaariic runtii diiradda saari doona dadka inay maalaa iskooda u shaqaystaan ha noqdaan kuwu maalaa vocation training diiradda saari doon kuwu waxaa jira maalaa iyadan smes ama iska ganacsiga yar la taageeri doona madaxweyne waxaan aragnay hirshabelle inaysan aan hirshabelle hirshabeledi maalaa oo lasoo disblaygram lasoo muujiyey mediaha lagu soo ma aha hirshabelle hirshabelle is a totally different way ka duwan tahay marka hay-adaha caalamkuna waxaan ku boorinaa inay mahalaa ay arkaan mahala hirshabelle ay si hoose loo fiiri maadaama dadkii aan ka dulqaadnayn nimankii koof- koofaarta ahaa dadka waxaa lagaa marka dowladdu inay dareemaan alraa waxa keliya ama social contract dowladda iyo shacabka laisku iskar waxay tahay markay arkeen adeegyadan oo kale markay arkaan sida mahalaa eh, eh, social protection iyo caafimaadka iyo waxbarasha markay arkaan markaasa waxay dareemayaan dadka inay yihiin mahalaa ay ka maqnayd janno inay ku jiraan ay dareemi doonaan marka taasna waxaan ku guulaysan karnaa markaan iswada qabsano oo oo maala aan ogolaana qofba qof kale u ogolaada mashruuceena maala uu noqdo dadka ugu habboona inay ka faa'idaystaan marka taasna waxaan rajaynaya wasaaradda inay ra- roolkeeda inay qaadan doonto hay-adda unicef iyo hay-adda fulin doontaan annagana waxaan noqon doonaa kuwa la xisaabtama ma noqon doono kuwa maala oo oo just mashruuc maanta la daafuro oo aysan la arki doonin impactiis ama natiijadiis arki ma noqon doono waxay noqon doontaa natiijada mid la asaas gareeye waxaana mahala ee ee aan maala codsanaynaa inay dadkana mahala ee haddii dadka faa'iidaystayaasha ay dareemaan ama maala ee ama aid diversions ama wixii loo taray ay heli waayaan waxaa jira wasaaradda ay dhistay system ay jirto oo maala complaint mechanisms si toos waxay wici karaan wasaaradday wici karaan annagana tallaabo ku habboon ayaan ka qaadi doonaa Eh, waxaa kaloo kamid ah guulaha u waaweyn maala eh, dowladda Soomaaliya maanta ay gaarto waxaa kamid ah dadkan la diiwaangelin doono waxaa lagu diiwaangelin doonaa system ay dhistay wasaaradda shaqada oo USR oo runtii maala eh, oo ah faa'iido weyn marka hore waxay ahayd qof- hay-ad kasta dadka ayadaa iska diiwaangelin jirta waxaa laga yaabaa qofkii laadnaa in wax la sii no- a- a- ay- ayaan jirta laakiin hadda is a totally a different way ka duwan tahay marka mashruucan maala runtii maala balaaw fiican inuu yahay sanadkan cusub waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu maala guulaha waaweyn soo socdaan inuu noo soo dhameey oo noo noo dhabeey marka madaxweyne aadaa umaastiin adiyo dowladdaadaba maala waxaan si gaaran u mahadnaqaa maala maamulka hirshabeelle iyo khaasatan jowhar oo runtii soo dhoweyn diiran noo muujiyay annaga ani iyo wafdigeyda runtii waxaan dareennay maala Eh, waxaan dareennay walaalnimo waxaan dareennay maala eh, kala gaceelka iyo support ama taageerada joogta aad noo muujiseen hurdadii ficneed oo oo reer jowhar maala aan aan ka daren wallahi waxay ahayd mid eh, mid- mid dhif inaadileed marka madaxweyne waa mahadsan tahay ilaahayna waxaan ka rajay inuu ku fududay waxaan rabnaa maala doorashada qof ad la sheegayo waxaa- waxaan rabnaa wax lagu guulaysan karaa marka dadka waxaan arkaan markaas dadkay dooran doonaan marka waxaan rabaa madaxweyne maala eh, mar kale noo soo laabo ilaahay waxaan ka baryaynaa abaytinimo iyo walaaltinimo iyo dadka aad isku wadaa naf qof dulqaad badan aad tahay waxaan madaxweyne mahala inaad saatan aad soo xoojisid aad u maastan insha allah aad u maastan
dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali gudlaaw xuseen oo daahfuray mashruucani ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mashruuc baahi badan loo qabay aynu u baahnaayeen dadka ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar wuxuuna madaxweynaha u mahadceliyey hay-adaha fulinayay oo ugu horeyso hay-adda drc iyo sidoo kale hay-adda unisef oo qeyb ka ah mashruucani laga hirgeliyey deegaanada hirshabelle degmada jalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada
wasiirada dowladda hirshabeelle oo ugu horeeya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo munaasabadan isaga soo agaasimay golaha baarlamaanka marti sharafka guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada iyo golihiisa deegaanka guud ahaan inta goobta ku sugan bahda saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam allah ayaan uga mahad celinaynaa munaasabadan isugu kaan ekeen annagoo caafimaad qabno aad ayaan ugu faraxsanahay
mashruucan oo la wada sugaayay inaan maanta gadaah furno degmada jowhar oo ah caasimadii dowladda hirshabeelle mashruucan c s s b ga waa mashruuc faa'iido badan u leh ummadda ku nool hirshabeelle gaar ahaana degmada jalalaq oo laga fuli doono haddii ilay raalli ka noqdo mudane wasiir adiga wafdigaagaba ku soo dhowaada dowladda hirshabeelle gaar ahaan caasimadii ood joogteen xalay iyo shalay iyo maanta ku soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay inaad safar intaas aad usoo geshiin inaad ummaddan wax loo qabto daruufaha badan la daalaa dhacayay runta mashruucan xilliguu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadihii lasoo dhaafa saaad ogtihiin dalkoodi waxaa baabiiyey fatahaado kusoo nonoqday oo ilaa saddex sano afar sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareedda tacbo jiray iyo dadka xulaaleyda ahayba aada u saameeyey waa marka laba duruufood oo kala liidan ciddii beera tacbo jirtay ee ku dhaqneeday ee beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxaa aa saameeyey fatahaadihii ciddii xareedda tacbo jirtay iyo ciddii xoolo dhaqaysana abaariyaa saameeyey runtu waa culeys iska daba yimiday ilaahay waxaan leha ummaddan ha ka qaado laakiin mashruucan hadda xilliguu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay waa ku mahadsan tihiin agaasinka iyo muxuu ahay xilliga lagu soo aadiyana waa ka mahad celinaynaa annagana reer hirshabelle haddaana wax kastee la keeno waa soo dhowaynaynaa hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiin hadday tala tahay iyo hadday waxqaba tahayba waa soo dhowaynaynaa cid kastee wax keentana waa la fududay doonaa haddii ilahay taala waxaan rabaa wasaaradda inaan uga mahad celiyo safarkii iyo hawshay u yimideen iyo muhiimadda ay siiyeen in ummaddan wax loo qabto oo uga mahad celinaya wasiirka shaqada ee arrimaha bulshada dowladda federaalka waxaan hortiina ka ballan qaadaa insha allah haddii ilay raalli ka noqda ama guud ahaan mas-uuliyiinta hirshabelle ay ballan qaadayaan wax kastee la keena in sidii loogu talagalay u furi doonaan ummadda ku nool degmada jalalaq wax badan ay ka faa'iidi doonaan shan kun toddoba boqol iyo konton qoys oo bishii waxilaayo ee dadka ugu nuglaaya hadday tahay hooyada uurka leh iyo hadday tahay hooyada cunuga yar ilmaha yar dhabarka ku wado ee aan shaqaysan karin runtii waxaan leeyahay wax badan ayay ka dheefi doonaan annagana haddii ilaahay raalli ka noqdo sidii loogu talagalaa loo gaarsiin doonaa waxaan faraha golaha wasiirada oo ugu horreyso liidka ay leedahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda haweenka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gargaarka wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda dhallinyarada caafimaadka wasaarad kasta hawshaas in si wada jira loo qabto oy u fusho sidii loogu talagalay gaar ahaan maamulka gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmadaba guud ahaan iyo odayaasha iyo culamaa adduunka in arrintaas ay u fusho sidii loogu talagalay si cadaalada ee dadka ugu liito oo ugu mudan oo loo arka inay mudan yihiin si cadaalad iyo sinaana in lagu gaarsiiyo ayaan rabnaa mashruuc kasta ee la keenana sidaasuu u fili doonaa haddii ilay raalli ka noqdo ciddii loogu talagalay oo ugu mudneeday gaari doontaa la gaarsiin doonaa wixii loogu talagalay aad iyo aad ood umahadsan tihiin ballantaynu waa mashruucan oo fulo si mashaariic kaloo badan oo waddada ku soo jirto ay iyaduna u timaado inuu ku lagu guulaysto fulidiisa hay-adaha fulinaayo unisef iyo d r c igana runtii waxaan leeha waad mahadsan tihiin hortiinaan ka qiraynaa inuu mashruucan baahi badan loo qabay hortiinaan ka caddaynaynaa in mashruuca sidii loogu talagalo uu fuli doono aad iyo aad aad u mahadsan tihiin mashruucana sidaasoo loogu daafuran yahay soddon iyo laba bilood iyo shan kun toddoba boqol iyo konton qoys runtii faa'iido weyn waayay insha allah waxaan rajaynayaa ummadda ku nool degmada jalalaq inay si wada jira u soo dhoweeyaan mashruucaas dadkii loogu talagalay ugu nuglayna in la gaarsiiyo guudaha waa mahadsantihiin mashruucana sidaasuu noogu daafuran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa toddobaadka barnaamijkuun kaga hadlaynay mashruuc loogu talagalay dadka nugul oo laga daafuray magaalada jowhar tan intaa ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga nabadgelyo ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku uwaga cawdaane midnaan caynaynin oo caradiina hala iseeyo